haatana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya cabdicasiis xuseen
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay toole saddex sano jirsaday saddex sano guurada baarlamaanka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin loo gudbiyey baarlamaanka oo ka dhana madaxweynaha soomaaliya wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa soo saaray warmurtiyeed wada jir ah oo ay ku dalbanayaan in si deg dega xal looga gaaro mooshinkaasi oo ay ku tilmaameen inuu carqaladaynayo horumarka soomaaliya haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ayaa waxaan ku eegaynaa bal wixii uu hirgalay baarlamaanka soomaaliya saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo weliba baaqa ka soo baxay beesha caalamka sida uu saamaynayo mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya barnaamijkan waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qaybgelaya xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya iyo xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid a xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka daraasaadka heritage oo isaguo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada ugu horeyn marka ugu horreysa saddexdiina maruwa khadiija maxamed diiriye cabdirasiid khaliif xaashi iyo cabdulaahi jaamac kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda idaacadda v o a waa tahay su-aasha ugu horreysa waxaan doonaya inaan weydiiyo baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay toole oo khamiis ahayd waxaa u buuxsamay muddo saddex sannadooda haddaba waxaan doonaya bal inaan khadiijo ku bilaabo khadiijo dadku waxay isweydiinayaan saddexdaas sane ee aad soo jirteen bal haddaad si kooban u sheegtid baarlamaanka soomaaliya marxaladdu soo maray iyo waxa uu hirgalayba bismillaahi raxmaan raxiim cabdicaziis waa ku salaamayaa adiga iyo abtiga cabdullaahi jaamac walaalkey cabdirashiid khaliif saddexda sano ee baarlamaanka soomaaliya uu jiray runtii aniga khadiijo ahaan baarlamaankii afraad ee soomaaliya oo aan ka mid ahay waxaana dhihi karaa wuxuu ahaa baarlamaankii ugu macnaha fiicnaa baarlamaanadii hore oo aan ka tirsanaa waayo golayaashii hore waxa uu uga bedelan yahay marka ugu horeysa golahani waa gole dhisay maamulkii baarlamaanka oo dabcan way isbebedelayaan xilliyada baarlamaanaduna waa isbedelayaan oo mandate go-aan ay leeyihiin laakiin baarlamaankan wuxuu ugu bedelan yahay awalan markii ugu horeysay waxaa la dhaxlayaa baarlamaanka kale oo bedelo baarlamaan maamulkiisa uu dhisan yahay runtii waxaana ku ammaanan oo aan ku ammaanayaa guddoonka golaha shacabka ee hadda jira waxa kaloo ah oo wax la taaban karo oo baarlamaankan ku cusub mudanayaasha baarlamaanka muddadii ay jireen way adkaan jirtay in oo deegaanada iyo dadka ay wakiilada shacabka soomaaliya dabcan wakiiladii shacabka waa xildhibaanadu way adkaan jirtay si ay ula xiriiraan dadka duruufaha amni ee dadka jira ilaa iyo haddana kalfadhigii lixaadaa lagu jiraa baarlamaankan waxaa ay xildhibaanadu gaareen ilaa sagaal gobol aan dhihi karaa oo jamhuuriyadda ka mid ah horumarka baarlamaankan uu sameeyey muddadii saddexda sano uu jiro oo howlihiisa uga qabsoomayna waa shuruucdii iyo howlihii kale ee u yaallay ee la dhib waata waxaan soo gelinayaa cabdulaahi jaamac cabdulaahi siday khadiija sheegtay hawshaasi baarlamaanka ee horumarkay ku tilmaantay haye maxaad ku dari lahayd run ahaantii haddaa sii wada arrintii khadiija ka hadashay hadda midda intay ka hadashay waa qof khibrad badan oo leh oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanadii hore waxayna isgarab dhigtay wixii ay soo arki jirtay waxa hadda jira anigii shaksiyan baarlamaankan hadda jira ayaan ku biiray marka saddexdaa sano ayaanu jirnaa anagu aniga iyo ragga ilamidii laakiin marka khibradaas la barbardhigo boqol kiiba boqol baan ku raacsanahay sida ay u dhigtay baarlamaankani waa dalkii burburay soo dhismaya gaar ahaan muddo dheer oo dalkani waktigii lixdan iyo sagaalkii intii ka dambeysay baarlamaan hadeed oo shaqeeya oo democarasiya inuusan jirinin marka waxaad moodaa inaan ka bilownay meel aan dadka ka warqabaa aysan jirinin oo waxa laysku soo ururiyey haddii la fiiriyo tilaabada la qaaday ilaa hadda sida ay khadiija u dhigtay weeye baarlamaan jadwal ku socda baarlamaan shuruucdaas garaynaya ka doodaya baarlamaan isfahamkiisu uu yahay aan marna aysan ka dhicinin gacan ka hadal ama buuq iyo sawaxan magar wax yacni shaqada joojiya mararka ugu khatarta badnaydna ay ahayd baarlamaankan imtixaan culus uu galay laba ra-iisul wasaare ayaa la dabeelay ayagoo aan istiqaalo keenin weliba midkii u dambeeyay aada iyo aada tenshinku oo aada u sareeyey baarlamaanka qudiisu ku kaaqaybsanaa laakiin wixiise lagu dhameeyey qaab hagaagsan oo ah baarlamaanada adduunka kaaan aragnay wadamada soo korhayo oo ulaasta iyo kan ruuxiisa kulaasada cidda waa soo maray laakiin wuu dhaafay hadda waxa weeye si wanaagsan ayaa aada moodaa democracy inay shaqeynaysa waa tahay haddana midda taagan aad ka hadlaysaa isla xisaabtanka madaxda tahay tegeysinimada baarlamaanku u yaashay inuu shaqooyinkaas wajaho waxay la tahay in in lagu ammaano ay noqon tahay waa hagaag waa tahay cabdulaahi jamcaad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinayaa cabdirashiid khaliif xaashi cabdirashiid labada xildhibaanba waxaad moodaa inay isku raaceen in hawl fiican ay saddexdaa sano soo qabteen haye waa mahadsan tahay cabdicasiis waana salaamaya xildhibaanada iyo dhegeystayaashaba runtii baarlamaanku waa un dhinacyo badan baa laga eegi karaa iyaguna dee duruufahay ku shaqeeyaan iyo shaqada u qabsoontay iyo howlahaas inay ka hadlaan kuna faanaan waa wax la fili karo macnaha dhowna ah dhinaca kalena un qiimeynta muuqata waxa weeye baarlamaanku shaqooyin baa loo dastuurka ugu qoran inay shaqooyinkaas qabtaan shaqooyinkaasa marka haddii si dee objective lagu yaro ingiriiska ama si dee waxaa la taa tuso taabsi waxaa lagu qaban lagu qiyaasi karaa shaqooyinkii u qornaa waxay ka qabteen oo hadda cabdullaahi xildhibaan cabdullaahi uu qaarkood ka xuseeya uu yidhi la xisaabtan xildhibaan khadiijan ay sheegtay marka shaqooyinkaas waxaa kamid ahaa shuruuc badan baa la filhayay in la soo saaro aada baa kuwo badan loola baahay oo iyaguba ay ogyihiin oo hadda qaarkoodna ay weli qaban yihiin qaarna ayaamaha dambe ay kuwii maaragtay guddiyaasha qaranka oo kale ay ansixiyeen xisaabtanka waxay iyaga ugu yeereen waxaa dhici karta laba ra-iisul wasaare inay rideen inay bunka ugu jirto haddana madaxweynihii oo dhammaantood iyagoo waktiga kasii kasii maaragtay kasii gabagaba yahay inay maaragtay midida qaarkood usoo faysanhayaan ayagoo marka xisaabtan waa udhigi karaan waxyaaba hadda ay madaxweynaha waxyaabaha hadda ku eedeeyaanna waxyaaba waaweyn weeye o aan dee macnaha isha aan laga dadban karin oo runtii aada wada qulculus madaxweynuhu inuu ka jawaabo laga rabo laakiin guud ahaan duruuf adagna ay ku shaqeeyaan qaar dad badan baa laga dilay amniga wasiirada haystaan ma haystaan anigu hadda xildhibaan ma noqdeen oo amni darrada ay qabaan dadkaas runtii macnaha waa dad mararkaa kor aada in lagu garaabo loo baahan yahay duruufahay ku shaqeeyaan iyo runtii laakiin guud ahaan wakti koobanna waa haysteen duruuf adagna waa kusoo beegmeen dalkuna hadda wixii la filhayay iyo in kumeelgaarka laga baxo maalin waliba qaarkood sheegahayeen in maaragtay doorashasa dhici karin anigu hadda macnaha durbaan weyn uma timeen oo ma maasha allah tabaarak allah waa tiim oo heer salaatiin ma dheheen aada marka durufahooda la fiiriyo inay dadaaleen waa waa la garan karaa waxyaabaha laakiin runtii soomaalidu ay badanaa xildhibaanada markay haystaan ay xusaan waxaa ka mid a arrimaha ay hadda madaxweynaha qaarkood ku haystaan oo corruptionka ay ku sheegayaan corruptionka waxaa kamid a in laaluus la qaato for example in laaluus la qaato waa kamid a inay sharci kasoo saaraan horta waa laga rabaa anigu waan qabaa inay sharci kasoo saaraan ama shuruucda yaal hore u qornaa inay inay boorka ka jafaan laakiin waktiga doorashada oo kale soomaalida oo dhan waxay aaminsan yihiin xildhibaanadan waa jeclaan laha inay arrintaas qiimeeyaan in lacagta midab iyo bilis looga qaadayo musharaxiinta kaas waa dembi waa corruption waa nuxurkooday dilaysaa marka waxyaabahaas baa soomaalida isha ku haysaa oo arkahayaan in qofka uu macnaha lasoo doortay oo xil dhibaan waxa weye qofkaas xilkaa dhiba waa mas-uulka ugu sarreeya waxaana laogyahay raggii labaatanka nin oo isaraxay mid walba milyan iyo ka badan iyo in laga qaadahayay oo maaragtay waa la ogyahay waxyaabahaasa marka dhici karta markay soomaalia xildhibaan ba maqlaan inay kusoo dhacdo iyaguna hadda weli wakti bay haystaan si doorashada soo socota iyo qaabka dalka loo maamuli doono soo socota si aysan u corrupted u noqon oo wixii hadda ka hor dhici jiray aysan u dhicin waxaan soo jeedin lahaa inay ku darsadaan qorshaha xildhibaanadu inay shuruuc dembi ka dhigaysa bixinteeda dalaaluuska iyo qaadashadeeda dembi ka dhigaysa inay qorshaha ku darsadaan Waa tahay.
waxyaabahaasana kamid a waxyaabaha lagu dhaliilo oo oo aada iyo aadna loogu eedeeyey waktigii doorashooyinku dhici jireen waa tahay Een, intaanan arrimaha ku saabsan een, xiisadda iminka siyaasadeed taagan u gelin een, waa la ogyahay baarlamaanka xildhibaanada soomaaliya waqti adag bay iyo meel adag bay ka shaqaynayaan oo qaarkood tir ahaan bay ilaa afar iyo toban uh, waa la dilay qaarkood xanuun bay u dhinteen Een, l- tiro laba jeeraba xaruntii eh, baarlamaanka waa loogu galay oo waa lagu weeraray iyadoo dhibaatooyinkaasi maraya ayaa laakiin dadka soomaalidu badanaa waxay indhaha uun ku hayaan xiisadda siyaasadeed oo ay farta ku fiiqayaan een, baarlamaanka oy leeyihiin iyagaa ka mas-uula mashaqadan iyo ismarin waaga dalka u taagani marka qaar ka tirsan dhegeystayaasha ayaan een, aan weydiinay bal siday u arkaan een, saddexdan sano ee baarlamaanka oo u buuxsantay wixii u hirgalay iyo bal sanadka u dhiman een, een, waxa u hirgeli doona marka waxaan idiin soo xulayaa jawaabaha ay noo soo qoreen oo ay dhegeystayaashu ku qoreen boggeena facebooka qaar ka mid ah oo ay ka hadlayaan bal aragtidooda ku aadan saddexda sano ee baarlamaanka wixii een, u hirgalay waxaa inoo soo koobaya waryaheena een, axmed sheekh cali waa tahay cabdicasiis cabdikaafi maxamed oo jooga jermani ayaa waxa uu leeyahay waxba ma qaban oo aan ka ahayn in meesha ay lacag ka sameeyaan oo muushin iyo waxaan micno lahayn ku mashquuliyaan shacabka soomaaliyeed awalba waddaniyad laguma soo xulin odayaal ayaa lacag ka qaatay hadda lacagtii ay soo ceshanayaan cabdinaasir axmed beer madoobe oo jooga cerigaabo gobolka sanaag ayaa isna waxa uu leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed waxa ay qabteen shaqo badan oo ah muushin iyo xilal kala noqoshadii labadii ra-iisul wasaare ee hore shaafici rooray oo jooga magaalada kambaala ayaa isna waxa uu qabaa xildhibaanada waan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad xaqiiqdii howlo badan oo adag ayay qabteen waxaanse ka codsanayaa in sanadka u haray ay qabtaan arrimahan kow in shuruucda aasaasiga ah ay u diyaariyaan dalka in doorasho nooc ka wanaagsan tii hore ay la yimaadaan in muushinka ay naga daayaan oo xasiloonnida siyaasadeed ay noo ilaaliyaan in dhismaha maamulada hare ay ka mid noqdaan si qurxoonna uga qayb qaataan in ay wax ka beddelaan madaxweyneyaashan tirada badan ee dalka ka jira oo hal madaxweyne ay inoo reebaan maxamed soomaali oo jooga hargeysa ayaa isna waxa uu leeyahay waxaan odhan lahaa sanadka u haray ummadda ha u shaqeeyaan oo ha iska daayaan dhiilraadiska maxamed barre oo isna jooga koonfur afrika ayaa waxa uu leeyahay waxay ila tahay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay meesha ka qaadanayeen biilkooda oo keliya felis yaasiin oo joogta kanada ayaa waxa ay leedahay xildhibaanada soomaaliya wax ay qabteen ma jirto muddadii saddexda sano ee lasoo dhaafay waxaana aaminsanahay in halka sana ee u haray aysan waxba qaban doonin ugu dambayntiina aadan nuur oo jooga kismaayo ayaa waxa uu leeyahay baarlamaanka soomaaliya waxaa u qabsoomay laba muushin oo hore haddana waxaa u socda midkii saddexaad waa hagaag een, kaasi waxa uu ahaa waryaheena axmed eh, sheekh oo inoo soo koobayay qaar ka tirsan fikradaha ay noo soo direen een, dhegeystayaasha v o eda ee ay markaasi uga hadlayeen sanad guurada saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya iyo bal waxay la tahay aragti ahaan wixii baarlamaanka u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo bal een, waxa sanadka soo socda ay qaban karaan een, khadiija maxamed deeriye haye runtii cabdicasiis waa mahadsan yihiin een, aragtiyadaha ay soo dhiibteen muwaadiniintaas ee soomaaliyeed een, waana soo dhaweynayaa aragti saliima ciddii bixisay waa ciddi kale oo wax malaymaysana waxaan waxaan dhihi lahaa een, howlaan lahaynin howrar wanaagsan way u qaadan karaan in waxa meesha loo fadhiyo in wax uruursi ay tahay dabcan mararka qaarkood dadka haddii ay xitaa shaqeeyaan xuquuq asaasiya qofku leeyahaa jiro markii shaqeynayo waajib saaran yahay xuquuqna waa leeyahay xildhibaanadu marar badan waxaa laga yaabaa inaysan helin xuquuqdoodii ay ay lahaayeen n dabcan mushaaraadkan ka wada n ma dhahaayo n n anigu n mushaaraadkiia waxaa loo qaadanayaa n laaluush ma ahayn inaan soomaali ugu fadli badan nahay ama ugu aqoon badan nahay ama ugu karti iyo dadnimo fiican nahay bal nasiibka siiyey inay xilkaas raalliyaan ku nahay duruuftaas adag iyo sacrifice inaan dalka iyo dadka ugu shaqeyno annagaa u bareernay laakiin sida loo malaynayo in meesha xoolo laga gurto maba yaalaan ba haddii la guran lahaa xitaa mararka qaarkood maba dhicin waana ogyihiin dadka soomaaliyeed inta gudaha joogtana way og tahay inta dibadda joogtana dadka gudaha ayagaaba gacanta ku hayo oo dal cashuur la qaado oo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam weli soomaaliya waxay ku jirtaa soo kabashadii waa tahay waad mahadsan tahay khadiija een, eh, waxaan soo gelinayaa cabdulaahi jaamac een, cabdulaahi adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada iminka mooshinka wada ka dhanka madaxweynaha Een, eedaha ugu badan ee madaxweynaha aad u jeedinaysaanna waa musuq maasuq dadka soomaaliyeed ee xildhibaanada soomaaliyana la yidhaahdo way matalaan waad maqlaysay hadda fikradooda waxa ugu badan ay baar xildhibaanadiina ku eedaynayeen waxa weye idinkuna inaad een, mooshin iyo musuq maasuq iyo lacago maaragtay laga raadiyey halkaasi ay noqotay waxa ugu badaneed ku lug lahaydeen saddexdii sane lasoo dhaafay marka miyaan la odhan karayn madaxweynaha bilaashun baad u haysataane idinku arintan idin dhex taalle musuq maasuqu ay dadku idinku eedaynayaan waa wax jira oo baarlamaanka dhex jira horta waa ku xor waa ku xormeyneynaa dhegeystayaasha ra'yada kala duwan ee ay bixiyeen qof walibana inta uu ogyahay ama inta uu garan karo ama khibradiisu tahay wuxuu ogaal u yahay buu ra'yiga ku bixinayaa waxaana hadda muuqanaysa in ra'yigooda uusan negative wada ahayn qaarba wax la socdaa ay ku jiraan xaqiiqadu waxa weeye horta mooshinka fikir xun baa laga fahmay mooshin waxa weeye af ingiriis weeye laakiin waa fikir baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay ku dhaqaajiyen mashruuc siyaasadeed ama fikir lagu dhaqaajiyo weeye oo qaanuunka iyo xeerasaadka ay waafaqsan waxa weeye baarlamaanka labadii shaqo uu lahaa midkii sharci dejinta iyo midka la xisaabtanka hay-adaha dowladda ama madaxda dowladda hadda marka madaxda dowladda lala xisaabtamayo level kasta ha ahaatee haddii inta la la war xumeeyo la yidhaaho waxbaa lagu rabaa waxa weeye maaha war runtii caqliga geli kara waxa weeye sababo qoran ayaa la keenayaa fikirkaas xisaabtankaagana wuxuu kamid yahay waajibaadka xildhibaanada waxaan kuu sheegayaa oo kale waan rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego afar iyo toban xildhibaan ayaa la dilay saddexdaas sane afar iyo tobankaasi iyaga oo shaqadooda gudanahaya ku dhinteen duruufo adag ayaa meesha yaala xildhibaanada shaqa aad u badan bay qabteen runtii waxaana la rabaa inaan la iska abaaldhicin oon magacooda la xumaynin ee lagu ayido shaqada wanaagsan ay qabanhayaan dabcan hadday khalad sameeyaan khaladka waa laga hadli karaa midda laaalisku ku saabsana wada dalkani muasasaan ama institushina xoog oo dhisan ma uusan lahayn waa dalkaa burburay oo gadaal laga soo hoseeyo meeshii institutionada ama muasasaadka dowladda ay jilicsan yihiinna suqmaasuq waa ay lahayaa baarlamaanka dhexdiisa si loola dirida arrintaas waxaa laga sameeyey guddi la dagaalamo musuq maasuqa ma sidii guddigaa loo sameeyana aada iyo aad baa dhaqdhaqaaqa loo ilaalinahaya marka meeshaan horumar ka jira horumar siyaasadeed horumar fikir waa ka jira u baahan in la aqoonso waad waad mahadsantahay waa hagaag hadda waxaan markaa bal aan doonaya inaan aan gudagallo bal iminka marxaladan siyaasadeeda taagan mooshinkan iminka socday baarlamaanka loo gudbiyey waxaa kasoo jawaab bixiyey wakiiladan beesha caalamka ee taageera dowladda soomaaliya oo iyagu dhaqaalaha ugu badanna ku bixiya cabdirashiid baan doonaya inaan soo geliya cabdirashiid waxaad arkaysay war-saxaafeedkay soo saareen walwalbay ka muujiyeen waxayna sheegeen in mooshinkan baarlamaanka la doonaya in xal loo helo oo ay leeyihiin mooshinkani wuxuu carqaladaynayo horumarka soomaaliya bal waxaad ka warantaa arintan xiisadda imika taagan iyo jawaabtan beesha caalamku ay bixiyeen iyo siday iskugu xiran yihiin cabdicasiis beesha caalamku intii muddo ahaydba waxay riixahayeen arrin aan macnaha aan aan shaqayn karin bay riixahayeen oo dowladdan inay macnaha doorasho dhici karto iyo sheekooyin waaweyn bay gadayeen sheekooyinkii marka waa issoo xireen hadda marka waxaa loo socdaa xagee xagee loo guuraa maxaa maxaa ku xiga maxaa la yidhahdaa maxaa ku xiga twenty sixteen maxaa la samayn doonaa taas marka hadda isriixriixaas ka dhexeeya dowladda soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ay dhinac yihiin iyo baarlamaankii oo dhinaca baa hadda kusoo kusoo baxday oo ka hor timid riwaayadii la jilayo ahayd doorashaa dhici karta doorashaa dhici karta baarlamaankii madaxweynihii ama xukuumaddii hadda waa isriixriixayaan bulshada caalamkuna waxaa u sooran inay ama madaxweynaha iska shafa shafaystaan oo labadaas sano iyo sanadka hosbahar oo hore ay iska sii daba taagnaadaan oo isaga hal nin ah ama laba boqol iyo labaatan iyo shan rag iyo dumar isugu jira oo meelay u socdaan aan la aqoon laakiin la tuhunsan yahay intay madaxweynaha meesha ka bixiyaan iyo xukuumaddu ayagu inay noqdaan dadka miiska fadhiyo oo adduunku la xaalo inay kuwaas taageeraan labadaas arrimood ba hadda ishor taagan oo bulshada caalamkuna intii laba boqol iyo labaatan iyo shan qof taageeri lahaayeen waxaa u dhib yar inay madaxweynaha iska iska macnaha iska yar taageeraan iyagoo aan diidahayn ama dhici karto inaysa dhahayn ninkan waa ceebka salin oo waxa lagu soo eedeeyey macnaha aan dhahayn kuma u jiro baa waxaa u dhib yar asaga inay iska shifa shifaystaan oo iska agtog joogaan markii laba waxaa kaloo meesha kusii xigta markii madaxweynaha iyo baarlamaanka isku sii dhacaan waxa awoodda gacanta usii gelaysaa oo oo tabar yeelanaya oo refree noqonaya ama maarata arbiter noqonaya maxaa la yidhahdaa iiga nimanka wakiilka ka ah iyo kuwa eudo ka socda iyo iyo waxaan bulshada caalamka isugu yeeray marka soomaalidu mar kasta waa ku adjaran tahay oo guud ahaan shacabku waxay ku adjaran yihiin doorasha iyo wixii la ballanqaadiyo meesha ma yaallaan midda labaadna dadkii siyaasadda ku matalhaya oo madaxda u ahaa baa saarbiyahaya markaasaa ajaanibtu codka iyo talada heli doontaa marka anigu arrintaasaan u arkaa baarlamaankuna waxay ujeedaan madaxweynihii maamul goboleedyada hadda harsan dhici karta saaxiibadiisa inay u tagaan oo hadda macnaha galguduud cabdikariim baa tegay meebi hiiraan iyo banaadirna inuu dad keensado kadibna iyaga iyo jubbaland iyo puntland ay xildhibaanada soo qoraan marka barnaamij noocaasa oo meesha loo reerka la dejin doono iyo yaa u hari doona tartankaasaa jira bulshada caalamkuna waraab bay ku noqotay marka waa inay iskana iskana iskana afgobaadsadaan haddii arrintu arrintu ku laatana madaxweynahooda iska imaansan doonaan waa hagaag intaan khadiijo soo gelin balan soo geliya cabdulaahi jaamac oo xildhibaanada mooshinkan wadaa cabdulaahi beesha caalamku waa kuwa hadlay oo yidhi arrintani waxay carqaladaynaysaa horumarka soomaaliya mowqifkaa ku waadan go-aankan beesha caalamka laydin leeyahay arrintan waa xal laga gaara arrintan waxay carqaladaynaysaa horumarka soomaaliya horta beesha caalamka dadka la yidhaahdo oo dowlado badan ka kooban oo ayagu qudhoodu aan isku wada fikir ahayn marnaba ma aysan ayiidinin qaab siyaasadeed ee soomaaliya ay lugaheeda iskugu taagto waxaad moodaysaa inay dhowrayaan qaarkood waxay danaynayaan soomaaliya aan lugaha isku taaginin ee markasta baahi qabto aan maamul lugaha isku taagaan uusan u dhisnayn macaawanada ay bixiyaanna mid aan micnada aysan ahayn qaarkood waxay ku ekeystaan inay amisom waxsiiyaan mashaariic soomaaliya markaad inay dowlad noqoto waxay u baahan tahay inay lugaheeda isku taagto si ay lugaheeda iskugu taagto waxay u baahan tahay mas-uuliyiinta soomaaliyeed inay xisaabtamaan in mashruuc qaran laga laga wada hadlo ma aha waxa ay beesha caalamka u yeerayso in la raaco madaxweynuhu dalkii jeero hadda ee labadii ra-iisul wasaare mawqif cad buu qaatay oo uu leeyahay annagaa isxalinayna sidaanoo kale u wada hadleen si ka daran beesha caalamka marka daawo ay qortay oo soomaaliya qaad qaadanayso oo ku dawoobaysaa ma jirto waxaa loo baahan yahay in iyagana la macaamiltamo soomaalidana danaheeda ay ka fikirto baarlamaanka saldhig waxa uu ah siyaasad soomaaliyeed ee hore u mari karta khadiijaan soo gelin khadiij waxaad ka mid tahay xildhibaanada adigu diidan mooshinkan waxaana muuqata in baaqan beesha caalamka ka soo baxay ee ah in mooshinkan xal deg dega laga gaaro oo mooshinkan mataqaanaa uu carqaladaynaya horumarka soomaaliya in runtii ay idiin tahay dhinaciina war farxadeed aniga aadaan u ixtiraamayaa xildhibaanada aragtidooda mooshin na waa waajibaadka baarlamaanka ama xildhibaanka saaran in uu keeno laakiin waxaan rabaa in loo damqado dadka iyo dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed dhagahooda iyadoo waktigeena oo dhan kulligeen hal sana noo dhiman yahay haddii howlaha noo yaalo wixii noo qarsoomay oo fiicnaa dhamaystirkeedina aanan gaarin waxay ahayd in dalkani doorasho inay ka dhacda la gaarsiiyo way noo wada muuqataa caalamkan intaasuu dawladda ku taageeraya dadka soomaaliyeed iyaga laftirkooda way u muuqataa soomaali guda iyo dibad way u muuqataa duruufaha jira darteed in howlo fiicanna ay qabsoomeen kuwo kalena ay noo dhiman yihiin laakiin si ay doorasho uga dhacdo oo wax bedelo loo helo oo dalkii dadka loogu samata bixiyo in aan wada shaqayn iyo midnimo hay-adaha dastuuriga ah aan ku gaarno waa argagax marka mooshinkan iyagoo aragtidooda tahay haddana waxay dhaawacaysaa howlihii sida wadajirka ahaa in looga gudbo la rabay marka anoo aada mudanayaasha saaxiibadaya ugu ixtiraamaayo aragtidooda waajibna ay u leeyihiin laakiin hadda waxaan isleeyahay waktigan in looga furo dadka soomaaliyeed oo aan kulligeen hay-adaha dastuuriga wixiina loo igmadayna aan maalin un meel aan gaarsiino loo helo waxaan ka codsan lahaa inay aragtidaas maanta tanaasulaad u sameeyaan arxamaan noo turaan marka taasna aan isla qaadano aan iska dhex gadno waa laga qabtay dabcan mooshinka wuu yaalaa guddoonka baarlamaankaa sheegay madaxweynaha laftirkiisa wuu ka hadlay waktigan waxaan uga bixi karnaa wixii noo qabsoomay kulligeen oo qurux badan inaan dhamaystir fiican u samayno si howlaha qabyada anaga ah aan wada jir ugu gudbino oo aan ku dhammaystirno waa tahay waad mahadsantahay khadiija Een, cabdulaahi jaamac hiye waad maqlaysaa khadiija waxay leedahay xilligan looma baahna beeshii caalamku waa taasoo eh, faragelisay Een, waxaa kaloo igu maqaalaa in magaalada muqdisho uu ka socdo kulamo badan oo xildhibaanadii xitaa qaarkood mooshinka keenay oo isbedel badan baa jira la leeyahay oo waxaa dhici karta xildhibaanadii qaarkood inay inay ka noqdaan adaa muqdisho jooga adaa ka mid ah xildhibaanada haye horta ee, waxaan waa- waa ixtiraamayaa khadiijo runtii fikirkeeda dadkuna bani aadanka ayaana ka kala duwanaadaan wax laga yaab male booshinkan ujeedadiisu waxa weeye in wax lagu saxo wax khaldan in lagu saxo weeye ee maaha in wax lagu burburiyo ee, la xisaabtan sharcigana weeye oo madaxweynuhu garay oo cid waliba gartay ee, laynkaasi macnihiisa haddii wax burburinahaya anagu magacaana keeneen waxa weeye marka eh, xildhibaanada eh, laleeyahay waxbaa eh, da- waa lobbying wey, waa oo un dadaal eh, ah eh, eh, dadka la dirirsan mooshinka ayaa eh, inay wejiga ka sameeyaan oo yidhaahdaan waa laga baxay waxaas waxaasina wax ku haboonba eh, xildhibaanada maaha mana garanayna hadda cid ka baxday intaas weeye ujeedada laga leeyahay mooshinka waa tahay marka mooshinkiina een, wuu soconayaa ilaa ugu dambayn hadafkii aad ugu talagasheen uu gaaraah inaad idinkoo codsanaya madaxweynuhu ina dego cabdulaahi jaamac mooshinka waa soconaya ugu dambaystana ra'yiga mooshinkaasi inuu najaxo iyo inuusan najaxayn baarlamaanka iskale waa hage waad mahadsan tahay haye cabdirashiid eh, khaliif baan soo gelinay cabdirashiid haye labada dhinac waad arkaysaa een, ah, xildhibaanadii waa kuwaas qaarkood way ku adkaysanayaan maxay kula tahay adiga een, Eh, horta mooshinadu waa kala duwan yihiin Eh, mooshinada baarlamaanku badana sameeyaan waa siday eh, xildhibaanadu sheegeen waa soo jeedin weeye arrin baa la dhaqaajinayaa oo sharci ah Eh, baa la dhaqaajinayaa marka sida wax ugu hergalaanba waa in arrinta la dhaqaajiyo oo lasoo miiska lasoo saaro laakiin impeachmenti waa faldambiyeed baa madaxweynihii lagu soo oogaya marka arrinta horta mooshin kaliya maaha madaxweynuhu dambiilo ku sheegayaan oo kala duwan wayna qodobeeyaan aniga waxaan qabaa horta taas madaxweynuhu inuu ka jawaabo oo usoo fadhiisto oo ilaahay ha laga yaabo ee inuusa keliya uga harin bal waxaan ka hadlo lagu eedeynayo waa loo baahan yahay midda labaadna anigu bulshada caalamku inay ee, arrinta faraha aada ula soo gasho inkastoo ay hadda la soo gadeen ee, macnaha aada uma qabo sababtoo ah ee, soomaalida unbaa sii nuxurbeeleysa haddii hataa bulshada caalamku taliyaana tale taladeenu ama wixii ee, kuwa- kuwa hadda mooshinka wada ama madaxweynaha wax hadda ugu jirta inaysa keenin inay keeni doonaan ma hubno waxaan dhan ugu jiran inay keenaan baa dhici karta Ee, midda ku saabsan madaxweynuhu siyaasadda eh, oo oo dee oo kulul asagaa runtii hormuud ka ahaa oo laba ra-iisul wasaaruhu intuu keensaday haddana bixiyey ayaantiina anagu waan sheegnay markaan eh, ra-iisul wasaar saacid la bixinayay inaysan halka asagu arrinta ku ekaan doonin ee isagana ay iska soo gaari karto oo haddii dadkan xildhibaanada mar walba la dhaqaajiyo marka dambe ninkii dhaqaajiyey ama isla lagu helaan bay kusoo jeensan karaan waana kusoo jeesteen hadda waad mahadsantahay cabdirashiid khadiijaan soo gelinay een, in xildhibaanadan mooshinkan wada ee madaxweynaha weliba eedo culus usoo jeedinaya inuu ka shaafiyo baarlamaanka taga maxaa ku jaban dabcan mooshinka in ay qabteen guddoonka baarlamaanka sheegay ay diiwaan geliyeen Een, madaxweynahana wuu wuu oo inay xaq u leeyihiin wuu sheegay aragtida aan qabo ayaa waxaan ku leeyahay si buuxda shay- maalinteedii ma aha Ee, kuma habboona waktigan marka mali waktigan waxaan ku jirnaa gabagabo waxbaa noo qabsoomay waxna waa noo dhiman yihiin marka waajibaadkana anaguna saaran yahay hay-adaha dastuuriga madaxweynaha ugu horeeyo xildhibaanada xukuumadda hay-adaha dastuuriga oo dhan ama hay-adaha federaalka haddana gaar u dhaho waa tahay annagayna saaran yihiin marka annagii ayna saarnaayeen inaan dalkii dadka uga uga bixino wixii aan doorashada ku qaban weyne wixii bedeli lahaan aan ugu keenno haddii aan annaga isku maqanno aan wixii nala ka sugaayena oo horey noogu qarsoomi waaye dhamaystirkeedana waxaan u malaynaa inay kiinaala xuma nagu dhacayso Waa tahay.
kulligeen si aan taas uga badbaadno oon taariikh xumadaasi ay noogu dhicin inaan eh, legacy uga tagno xitaa da- dalka iyo Waa dadka oo taariikhdayna ay gasho wax fiican oo aan isqaqabsi ahayn iyo fiinaal xumo ahayn fiinaalahana oo ku xumaanin aan markaan isu tanaasulno ayaan usoo jeedin lahaa Waa tahay.
fikradayda Marka wax- fikirkooda ku- Mar- ku keenay marka eh, ma joogto maanta marka madaxweynaha muxuu qabaa mise ma- ma- muxuu ka qabaa madaxweynaha isagaaba hortay hadlay marka wixii uu ka qabayna wuu sheegay markii oo- oo- oo baaro oo la qabtay muushinka w- waad mahadsantahay cabdulaahi jaamac waad maqlaysaa waxaan leenahay annagu sidaanu mashaakilkeena hore usoo xalinay waan kan u xalinaynaa beesha caalamkuna way aqoonsan tahay inaan annagu arrintaa xalin karayno waxaa kuu soo haray ma haboono waktigan ma haboono waktigan waa aan fikir runtii waktiga waa yaryahay ma haboonona waa la dhihi karaa annaguse markaan miisaanay in aan waxba la qabanin oo arrintan aan laga hadlinin masuum ka hadlayo iyo in laga hadlo inay inaan door bidno in laga hadlo maxaa yeelay waxaan arkaynaa haddii aan laga hadlinin dhibka imaanaya inuu ka badan yahay faa-iidada laga gaarayo inaan laga hadlin waxa weeye dalkaani waxaan rabnaa taariikhi inay u qoranto africa oo dhan meel madaxweyne la imbesgareeyey oo aan hadda garanahayaa ma jirto soomaaliya taariikh bay leedahay ka duwan tan africa oo democracy ku dhisan annaga democracy baan exercise ku haynaa waxa weeyaan dadka soomaalida ahay dad furfuran xisaabtama waxna xallin kara weeye inaan isquursano maaha beesha caalamkaa sidaas tirina beesha caalamku waxay doontay odhan kartaa waxa soomaali u dana ayaa laga qaadanaya waad waad mahadsan tahay cabdirashiid baan barnaamijka hadalka ugu dambaysiinaya cabdirashiid waad arkaysaa labada dhinac n maxay kula tahay xalka beesha caalamku waa baaqunbay iminka soo jeediyeen haddii isqabqabsigan uu sii socdo ma kula tahay inay digniin iyo soo diri doonaan iyo inay hanjabaado ku saabsan ciddii waxay iyagu wataan ka hor timaada in ay la kulmayaan cawaaqib hanjabaado ay soo diri karaan ma dhici kartaa ina ina inay ku xigto horta beesha caalamku waa in waa un siyaasiyiin soomaaliya gacanta kula jira koox ka mid oo xoogana la weeye oo dee waxna bixiya kuna laban dalkii aada ugu laban guud ahaanna marka xildhibaano un dee sagaashan iyo foogaa ah baa arrintan la yimid baarlamaanka laba sagaashanaad oo kale baa jirta oo ay dhici karto sagaashanna inay kasoo horjeedo sagaashanna ay iska dhexdhexaad iska yihiin marka xataa haddii baarlamaanku fadhiisto inay arrintan hirgeli karto hirgeli karto laftigeedaan aada loo hubin beesha caalamkuna haddii xildhibaanada kusoo jeensato xildhibaanadu way way way way way ku kululayn karaan oo hadda aada u maalmayn ugu soo farabaxsan karaan laakiin madaxweyne xasan sheekh horta wixii culeys arrintan damage iyo ay dhib ugeysan lahayd waa ugeystay arrintii fadeexaha ay ku tahay waa la fadeexeeyey aada baa loo loo dee wax looga sheegay mustaqbalka dambe iyo siyaasadda inuu macnaha wuxuu ka damacsan yahayna way saameyn way ku yeelan kartaa kuwan laftigoodu arrintan wadaan hadda asagu inay ama maaragtay ay macnaha inay si u haystaan asaga u haystaan baa hadda iyagana loo haystaa shacabka waa waad maqlaysa si eedaha loo soo jeedjeedinayay sida loo maagahayay marka guud ahaan waxa un fiican waxyaabaha laisku eedeeyena in laga hadlo oo laga hadlo oo loo baahan yahay ajaanibtuna inay aysma gacan maroojis badan maba lahane inay waxaan ay dhoodhoogahayeen oo runtii haddana kusoo dee kusoo biyihii kusoo fatahmeen inay taagtaagsadaan waa isaga khasban yihiin laakiin anigu runtii labada qoloba hadda anigu macnaha mid oo aan dhahayo kanaa garla iyo kanaa kanka ka fiican ma jirto iskula islamarkay dhaamaan oo iyagu waa isdhaleen oo hadda kahor raggaan hadda madaxweyne hadda ku kacsan wixii hore raggii hore uu ridahayay iyagaa hor horgoodahayay ama hormuud ka ahaa aniga waxaa ii daran waxaan waxa ka dambeeya wax xalaala inay noqdaan oo taas ay soomaalidu dagaalka hadda afka laga sheeganaya kan ka hooseeya qalbiga lagu hayo waa xaggee loo guuri doonaya taas inaan la xumayn oo soomaaliya wax doorasho gaadsiin doona la dejiyo dadka hadda talada ku jira iyo kuwa ka maqana ay si islaag uga wada tashadaan taasaan qabaa xooga in la saaro taasaan qabaa xooga in la saaro waa tahay saddexdiinuba aad baad u mahadsantihin khadiijo maxamed deeriye cabdulaahi jaamac iyo cabdirashiid khaliif aad baad ugu mahadsantihin ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda oo aan toddobaadkanna ku eegaynay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka soomaaliya iyo weliba sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegatay markii la sameeyey baarlamaanka soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka telefonka uga qaybgelayey xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka tirsan xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka iyo cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka daraasaadka heritage intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo